waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s ccom cu xariijin soomaali
maxamed waa mahadsan tahay arrintu waxaa weeye horta waxaa kolley iyadoo la inkiri karin oo jirtaa dadka maaragtay communitiga afrikaanka ah oo dee dabcan waddankan australia kusoo badanaysa ilaa labaatankii sano ugu dambeysay ilaa khaasna haddana shan iyo tobankii sano ugu dambeysay oo qolihii ugu dambeeyena ay yihiin dadka south sudaaniska aha oo hadda ilaa muddo shan iyo shan iyo toban sano meelaha laga joogo aada uga soo batay ayaa marka waxaa baryahanba dhowrka sano u dambeysay soo baxaysay kolba oo media ay xiiso saarayeen dhalinyaro maaragtay si qaab daran oo xun u dhaqmaysa meelaha qaarkood dad guryo u dhacay baabuur maaragtay afduubay oo macnaha qabsadoo gaarigii qaatay macnaha dadkii xumaysa kuma samaynan laakiin gaarigii ruuxii ka qaatay arrimo noocaas oo kale aha oo haddana dee iyadana calaaqaadaas ay leedahay arrimaha kale iyadana khuseeya soomaalida inta badan soomaalida teedu iyadoo xaggaaba ay ka yaroonayd laakiinse soomaalida markasta waad waad la socotaa focuska wuxuu usoo yartaaraya xagga maaragtay argagixisada iyo arrimaha la leh waan gartay en en arrintan waxaad moodaa sidii iyadoo laga hadlayo dad aan australia ku noolayn oo si kale isaga jooga oo waddan kale ah dhalinyo yaryar oo laga yaabo badankood inayba ku dhasheenba waddanka yacnaha beddelkii loo dhigi lahaa in la leeyahay meeshaas dhalinyaro ka soo jeeda waddan kale inta la sheego maxay arrintaasi halkay beegsanaysaa
horta waa run wey run arrin aad aad iyo munaasabo ah weeye maxamedow waxaanan u baahan nahay in dadka maaragtay soomaalida khaasata soomaalida iyo afrikaankaba guudda arrintan ay la socdaan ay ogaadaan maxaa maamaa soomaaliyeed moolana sirka ma garanhaye meesha aad dhigto ayuu yaa lagu dhigaa wax noocaas oo kale ah waa waa waa la istikaabinhayaa haddii jaaliyaddu ay u aragto maaragtay ama gabato ama aynan awoodeeda isticmaalin siyaasadda ah xagga codka ah xagga loobiga iyo dawladaha kale iyo ururada kaleete iyo dawladda kuwa maaragtay adiga kuusoo dhow ee maaragtay hadalkaaga dhegaysanaya ku qadarinhaya hadday aadan u dhawaanin ama aadan qadarin aadan ignorage garaynin waxa la dhaho hadde waxaad noqonaysaa un dad laga dhigtay sidii maaragtay dadkii halkan aan ugu nimid oo kaleete oona si markii loo fiiriyo wax ka shabanan oo bidhaanta aan isu agnahay waxaa muuqata in arrintani ay meelo kale lagu hadla sii galayso oo dhanka siyaasadda ama heer federaal ama heer gobol oo xataa ra-iisul wasaarihii uu hadalkii ugu weynaa uu sheegay oo uu yidhi farahay ka baxayaan oo arrintaana waxaa ugu wacan uu yidhi ninka premierka ka ah gobolka victoria oo waxba ka qaban la arrintaasi marka aynan isdifaaceen iyagiina marka halkaasi meel kale miyaynan afrikaanku ku dhex dhimanaynin laba dhinacoysa si kale isu haya ha waa kolley waa arrin khatar meeshana ku jirto weeye oo in maaragtay lala socdo la ogaado waxaase iyadana u baahan in si hoose aan u ogaano saad sheegtay doorashadii gobolka hadda aan joognay victoria ayaa soo socota oo dhaci doontaa haddii ilaah yidhahda sanadka dhamaadkiisa bisha november dhici doona ururkan talada haya waa labor ururka mucaaradka aha ee weliba hal hal doorasho keli hal term keli ah markay victoria victoriaad ka wadaa dadka maamula ha victoria ha ururka talada haya victoria gobolka victoria federaalka ma aho dowladda dhexe ma aho waa labor weeye waxayna ka qaadeen doorashada oy kusoo noqdeen awoodda kusoo noqdeen markay ay mucaarad ahaayeen hal term keli ah afar sano keli a markay ka maqnaayeen oy ururka hore ee liberaalka ay ka qaadeen ururkii ayoo oo hadda weliba arrintu haddana aada uga xun tahay qaybta markii loo fiiriyo weliba khaasatan xagga gobolka ayaa haddana doorasho galahaya marka waxaad moodaa waxa meesha ka muuqda ee ugu weyn sanadkan bilowgiis hadda loogu bilaabay ee dawladdii weliba federaalka ah ayna ugu kala hadhin waa arrin siyaasada wey marka waxaa muhiima dadku inay inta badan horta ogaadaan oo aynan arrintan u qaadanin inay tahay arrin maaragtay asal loogu talagalay oo maarata waxweyiin ka tahay inkastoo iyada naftigeedu ay tahay in la ogaado dadka asaga ahaa hamiyaridooda iyo meesha si kale haddaan u dhigno maxay ka dhigan tahay in afrikaankii ay u muuqato in ay dowladdii gobolku ay difaacayso oo ay madaxdii ugu sarreysay booliiska iyo dhankii kale siyaasaddaba ay difaacayaan oo leeyihiin dadkan waxaan lagu arkay waa dad aqaliyad yar waa dad aad u tira yar oo aan aan aan qaadan karin magaca dadka aan qaadan karin marka dowladdii federaalkaydna ay leedahay weerar ay ku hayso taa maxay maxay ka dhigan tahay haddii aad si gaara u fiiriso waxaan aniga ila tahay in ay asalkeedu ay ku salaysan tahay arrinta ahaa ururkan xulafada ama liberaalka ama nationalka isla ahaa oo inta badan ayaga u arko ama go-aansaday ama ku qanacsan inayna doorasho ka helaynin afrikaanka iyagoo inta badan dadka maaragtay lacagta leh ama businesska ah ama xagta jira ay tahay dadka ay soo jiitaan ay haddana waxaad moodaa khaasatan dadka afrikaanka ahaa inaynan maarata inaan rajarajo ka qabin inay maarata u codaynayaan saas daraaddeed waxay isleeyihiin kasbada oo cabsiya dadka kaleeto dadaan laga yaaba weligoodba afrikaanba inayna arag inay ku dhahaan khatar baad ku sugan tihiin libarkuna idima difaacahayo annagaa dadka idinka idinka nabadgelinayna maarata annaga noo codeeya haddaan se usoo fiirino dhinaca laybarka runtii waxaan aniga dhihi anigoo maaragtay u arkaa inaan maarata aanan aada ugu ag ugu soo maaragtay ugu xaglinaynin inay yihiin iyagu ay dhan hal dhinac marki loo fiiriyo ay si realistic ah ay u dhaqmayaan oy tahay iyagoo weliba say sheegayaan ay ka caddahayba waxay leeyihiin oo dowladda gobolku ay leedahay annaga waxaan talada ka qaadanaya booliska dadka xirfadoodu ay tahay ee habeen iyo dharaar arrintan la socda taladoodaan qaadanayna taladoodana maxayna leeyihiin dadkan waa ciyaal waa ciyaal iska boorin ah waa ciyaal u baahan wakti in loo sameeyo waa ciyaal laga yaaba kuwa qaarkood inay criminal yihiin oo maxkamaduhu iyo la dhiilgaraynayaan waxse hadda laga bixiyo oo dadku ay ka argagaxaan ama aada u weyn ama kayru caadi ah meesha ma yaallo oo maarata dadku ay ka ya ka ka ka cabaadaan marka dowladda gobolka marka halkaa hadda iyadu ka imaanaysaa waxaa kaloo iyadana aan jeclay inaan kusii daro dadka iyadana u codeeya laybarka iyo waxa la dhaha leftiga australia la dhaho waa dadka maaragtay inta badan ee dadka aan kala neer soocin oo dadka kale in la dhibo in la midabtacood iyo arrimaha noocaasa aan jeclayn marka taana qalbigay ku hayaan oo haddii loo arko inayn dadkan maaragtay cusub aynan caawinaynin ama understanding ayna tusaynin waxaa laga yaabaa marka inay cod ku waayaan marka haddaan haddaan fiirino afkaarta iyo aragtiyada ama ra-iisul wasaaraha iyo sidoo kaleete peter datan wasiirka arrimaha gudaha iyo intii ka hadashay ee federaalka ahayd oo iyagu aad mooddo inay weerar ku hayeen dhanka kalena gobolkuna uu difaacayey sida dhanka kale haddii la fiiriyo dhibaatadan dhibaato jirta hadday noqoto xataa miyaynan ahayn dhibaato australiyaan dhexdeeda ka dhacday oo dhallinyaro australiyaana ay samaynayaan marka loo daydayo xal iyo duruufaha iyo dhibaatada haysta la fiiriyo beddelkii loo dhigi lahaa inay tahay dhibaato dad gaara ay wadaan oo oo magac kale leh oo aan yacnaha markii la fiiriyo laleeyahay africa ama dowlado hoose lasii qabanayo south sudan oo kale waa runtaa weeye waxaan aada runtii ugu bogay gabadh south sudanis ah oo looyaro baratay ayaa xalay tamar mediaha a b c ga laga laga waraystay ayaa waxay tiri dadkan bay tiri haddaan kasoo qaadna bay tiri south sudaniska waxay dalka joogaan bay tiri ilaa hadda bay tiri shan iyo toban sano ilaa lix iyo toban sano meelahaasay joogaan ciyaalkan hadda arrimahan samaynhayana bay tiri dhammaantood haddaynan badankood dhammaantood haddayna ahayn waa kuwi waxay tiri ama meeshan ku dhashay ama iyagoo aada u yara yimid dad macnaheedu waxay tahay problemka ay wataan iyo waxa ay qabaan ama ay ahayd inay meel u jaheeyaan waa australia ma oho dad inay kala yimaadeen maalaha ay ka yimaadeen waalidkood ay ka yimaadeen marka taas horta waa runta xaqiiqada meesha ku jirta weeye waana arrinta ayna maaragtay dowladda federaalku ay ignore garaynayso ee commentators fara badan xataa ay ku maaragtay taagareeyeen ay dhaheen dadkani waa dad australiyaana weeye maxaad ka sheegaysaan meesha awaalkooda ugu dambayntii xamdi soomaali ahaan haddii aan si gaaraba loo magac dhamin dadka soomaalidu miidiyaha iyo dhacdooyinka qaarkood marka la fiiriyo markii afrikaanka la sheego waxaa laga yaabaa inay dadka ugu horreeya noqdaan inkastoo markan aan la magac dhamin si gaara maxaad ka faa'iidaysan karnaa jaaliyaduna ay tahay inay ku baraarugtahay oo ku dhaqaaqdo
waxaan horta dhihi lahaa iyada oon hadda isdifaacayno maxamedow waa arrin horta muhiima weye indaa isdifaacayno oonu leenahay maaragtay arrintan sida ay tahay aanu u sheegayno oonu leenahay maaragtay communitiyada kale miyaan ka bedelanahay tirananadu intay tahay iyo intaad dembiyada gasha markii laisbarbar dhigo percentage ahaan miyaan ka badannahay iyadoo sax tahay haddana se waxaa lagaba maarab inaynan iloobin dalkani waan ku cusubnahay mid innaga inagamida markuu dhibaato sameeyo si kastaba ha noqote dhammaantay waa inay wataabanaysaa marka inaanu isku baraarujino oo la ogaano oo mid khalad samayna markaad aragto aad qabato ood sheegto oodan soo dhawaysanin arrinta hortaan ka hadlayna muhiimkana waxaa weeye oo runtii aan jeclay dadka inaan ku baraarujiyo dad guryahooda iska jooga ama businesskooda iska rangaraynaya ama meel iska socda ayaa waxaa laleeyahay cunug dhalinyaro aha oo laga yaabo gurigii inaan si fiican loo tarbiyaynin ama wax si ka yaryihiin ayaa arbushaya oo carqaladeynaya wax ay tahay in loo dulqaato ma oho sinaba kollayaan loogu malaynin inaanu dadka excuse u samaynayno ama sabab u samaynayno leenahay inay xaq bay uleeyihiin iyo ama way suurtagalyaan leenahay inna haba yaraatee dadkaasi waa inay dembiilay ahaan loola macaamiilo waa inay maaragtay layska fogeeyo ruuxii yaqaana ama arka ama maaragtay sinaba ugu suurta gasho inuu ka fogaado uuna condemgareeyo uuna sheego inayna ahayn dad wanaagsan inayna ahayn laakiin se arrintan ka hadlayno waxaa weeye dowladdeeni dalkan australiya aan joogno gobolku waa dowladdeeni dowladda gobolka daniel ali waa baramiya aniga weeye barame ministerka tombalna waa barame ministerkeeni weye dalka madaxda u ah marka inay u hadlaan dadkan inuu shacabkoodu yahay midaan ka hadlayna waa taas wey oo xal la yimaadaan aynan maaragtay isku dayan inay siyaasad kubad siyaasadeed oo maarata waxa la dhahoo kale ay u isticmaalaan arrimaha marka saasaan ooga hadlayna oo isaga difaacaynaa oon ugu baraarugsannahay laakiinse macnaheedu ma oho inaana dhalinyarada khalad ka samaynaysa aanu maarata excuse u samaynayno ama cudurdaalan u samaynayno
waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali